wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cali yuusuf cali ayaa daafuray nidaamka dijitaalka ee dadhegeysta mideysan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya daafurkan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro xildhibaano iyo martisharaf kala duwan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cali yuusuf cali ayaa ka waramaya ahmiyadda nidaamka dijitaalka ee dadhegista mideysan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadda barnaamijkan waa horaa waxaa lagu bilaabay dacaayad iyo muxuu ahaa dibindaabi wuxuu u daran yahay mid xunoo laaluush iyo mukide iyo waraaqa xunxun iyo wax ku qaadanaya buu u daran yahay barnaamijkan cidina lacag kama rabto dalkeenna bilowgiisa iyo noloshiisa iyo inuu muxuu ahaa soo kabsado iyo in qofka la yaqaano iyo inaan qofna tuhuma gelin baa loo baahan yahay ee wixiisa isagoo wata aan qoys iyo reer iyo oday iyo nabadoon midna laysweydiinayn inuu wixiisa la tago hay-adaha uu dukumentigiisa jaba ku wato hadduu ka lumana sidaa safiirku sheegay ama wasiirku sheegay uu muxuu ahaa lambarka sheeganayo kala soo baxayo dhalashadiisa muxuu ahaa meesha la rabo laga siinayo waa run profesor xuseen marka hadda adeegyadu israacaan oo wuxuu la helo qofku si sahlan weyn u heli karaa ma garanaysaa tartiibaada oo waysan dibindaabiyo iyo haddii ilaahay dankeeda leeyahay curfi iyo xoolo laga dunay midna ahay qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay daafurka nidaamka dijitaalka ee daddhigista midaysan ayaa soo dhoweeyey marka aad iyo aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsana inaan kasoo qayb galo aad iyo aad iyo aadan u mahadsantihiin runtii shaqadaas culus oo xilligaas lasoo waday oo muddadaas dheer soo qaadatane xilligeeda waa la joogaa ugaasida halkan fadhiyaa garabkiina taagan annaga noo dira wixii xal u baahda garabkiinan taagana ee sida waayadan dhacda meesha in yar laga oo maaragta culays ka yimaadaba in loo diro ciidan askar ah loo inta loo diro bag laga siiyo oo qoyska aabbaha laga dilo ama wiilka laga dilo ama gabadha laga dilo oo hadda maalin wal magaalada waxaan maqalnaa diiwaangelinta dadka dhasha iyo dadka dhinta inaan kala shaqayno sidai weliba system isku xiran oo markii isbitaalka uu diiwaan geliyo otomaatic kale hay-addina ay helayso xogtaas system isku xiran in la develop gareeyo aan weliba maaragtay taageeraynaa insha allahu tacaala in arrintaas aan xoojinno qof kastoo weyn tobankaa sana gudahaysa hal mar inuu isdiiwaan geliyo only one time dhalashadiisa wixiisa kulligu sheeganayaa halkaa mar waa bas waaye warqadda hadday ka lunto ama ka duugowda unbaa mar labaad loo daabacaya intuu nambarkiisa iska sheego waxaana looga daabaci karaa meel kasta qof kastuu yidhaahdo ii daabac ayaa loo daabacaya waxaan lacagta laga raadinayo oo dadka lagu dhibaayana runtii in lasoo ay soo afjaranto weeye nidaamka dijitaalka ee daddhigista mideysan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa qayb ka qaadan doono helista xogta dadka soomaaliyeed